bsmi illaahi الرaxmaani الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslama clىa nabiyina mxamedi wclى aalihi وaasxaabihi ajmaciin qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala bsmi اllaahi الraxmaani الraxiim kitaabu fadaa'ili الصaxaabة baabu fadaa'ili asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu u baab yahay fadaaisha asxaabta nebiga salى اllahu عalayh wali wasalam manaaqibtan si guud ugu jirna kitaabu اlmanaaqib qayb ka mida waay kitaabu lmanaaqib nusakha qaarna baabu fadaa'ili asxaabi nebiy bisun bay qoraayaan oo kitaab ma dhigaayaan qaarna kitaab bay qoraayaan marka halkan wuxuu ku gelayaa fadaa'il asaxaaba marka hore si guudo uga hadlaa fadaa'ishooda abuubakar buu ku bilaabayaa uma cumar sidaa ayuu u wadayaa wixii marka shuruuddiisa si guud fadaa'isha ay leeyihiin axaadiidu uga tilmaami doonaa si gaar ahaaneedna de fadaa'ishii wixii shuruuddiisa saxiixa qaadan karo ama waafaqi karo ayuu ku sheegi doonaa in sha allahu tacaala ayb muhaajiriintuuna ka bilaabay haddana kadib kitaabu manaaqib alansaar ayuu gelayaa ansaartii buu mid mid u sheegaa marka wixii fadaa'ishooda uu shardigiisa waafaqayo baabu fadaa'ili asxaabi nabiyi sala allahu calayh waali wasalama waman saxiba iyo qofkii la saaxiibay annabiya sala allahu waman saxiba qofkii la saaxiibay annabiya sala allahu calayh waali wasalam nebiga ow ra'aahu ama arkay min almuslimiina muslimiintana ka mid ah fa huwa min asxaabihi nebiga asxaabtiisa waayo qofkaas wuxuu ku bilaabay tacriifka saxaabigu kow ku bilaabayo wuxuu yidhi qofkii nebiga la saaxiibo ama nebiga arko oo muslimiinta ka mida fa huwa min asxaabihi ayb tacbiirka markaa inta muhiimka ahayd wou sheegay tacriif keliya waxaa lagu dari karaa oo ibnu xajar shaarixa uu sheegaa waxaa fiican in lagu daro wamaata cala alislaam islaamnimana ku dhinto oo inuu islaamnimada ku dhintaa shardi hadduu ka baxo islaamnimadii suxbadiina waa tegaya oo gaalnimada ku dhinto sharaftii saxaabinimada waa baxaysaa ayb haddii marka uu inta muslimnimo nebiga ku arko uu gaal noqdo walciyaadu billahi haddana uu soo islaamo waa u soo laabanaya sida acmaashiisa kaleba ay ugu soo laabanayaan ayb meeshaa marka tacriifka saxaabi war badan baa ku jira warka ugu dhowdhow kan wa ayb qaar waxay leeyihin saxaabi waxaa la yidhaahdaa qofkii nebiga aad u laasimay lianna macna suxba almulaasamay keenayan labada qof markay islaasimaanay saaxiib yihiin qaarna waxay leeyihin maya ee aragti waay bis labadaba asaga marka waa qoray waman saxiba anabiya sal l slam ow ra'aahu ow ra'aahugaas marka marka la leeyahay waa ka xeel dheer tahay isagoo caqlila inuu arko isagoo ilmo yaryara inuu arko waa ka xeel dheer tahay calaa haada tacriif marka ninkii nebiga arko isagoo yar moxamed ibnu abibakar oo kale saxaabiyu noqonaya leanna moxamed ibnu abibakar saddex bilood isagoo jirou nebigu dhintay sal l slam laakiin marka aragti waa sax oo ku dhaboobaya inuu arkay ha arko laakiin tamiis iyo waxaa ma laha laakiin noocan dadka yacnii nebiga arkeen laakiin rasuulka sala allahu calayh waali wasalam ou dhintay iyagoo markaas aan idraag iyo waxgarasho aan lahayn ou dhintay dadkaas waxaa la leeyahay iyaga xadiidkoodu waa mursal hadda moxamed ibnu abibakar oo kale saddex bilood isagoo jiraa nebigu dhintay dhinaca sharafta iyo fadliga saxaabi waay dhinaca riwaayada laakiin waa taabici oo kale waay waxaa laga xisaabaa taabici leanna isagoo saddex bilood jira nebiga waxba kama warin kara sal alla ly slam taabiciintuu xisaabsan yahay waa laysku xujeeyaa marka qof saxaabi ah xagga sharafta iyo fadliga xadiidkiisuna ou mursal yahay sheegaa lagu leeyahay waa saxaabadii nebiga iyagoon waxgaranin ou dhintay wuxuu yidhi marka waman saxiba anabiya sal l slam ninkii nebiga la saaxiibay ow ra'aahu ama arkay oo min almuslimiina ka mida gaaladii marka nebiga arkeen ma ku jiraan ayaga saxaabo ma aha xataa markuu nebiga dhintay kadib hadday muslimaan saxaabo ma noqonayaan ayaga ayb qofkii aan arkin ama la kulminna ma noqonayo ra'aahudaas xoogaa la kulmaa laga wadaa ilaa saxaabadii indhala-aanta iyagoo indhoolayaala nebiga la kulmeen rumeeyeen islaameen sida cabdullahi bin umi maktuum saxaabi waaye cid u diideysa ma laha aragtidu maahan keliya inuu ishaan ku arko bis haddii uu dhintana oo yacnii rid intuu ridoobo uu soo islaamana saxaabinimadiisa usoo noqonaysaa rag sidaas oo kale ayaa jireen oo saxaabadu ay suxbadooda u ictibaariyeen qaala kadib waxmoodan kuu sii dara meeshaasna tacriifka saxaabiga xadiidkuu bilaabay soo maa qaala xadaanaa caliyu bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaanaa sufyaan can camrin qaala samictu jaabira bna cabdillaahi radia allaahu canhuma yaquul xadaanaa abu saciidin alkhudriy qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu waxau yidhi ya'tii cala annaasi zamaanun dadka wakhti baa ku imaanayo fayaqzuu waxaa duulaya fi'aamun dad fara badan oo min annaasi dadka ka mid ah fayaquuluuna waxay dhahayaan fiikum ay afiikum ma idinku dhex jiraa man saaxaba rasuula allahi sal l slam qof rasuulka la saaxiibay fayaquuluuna lahum waxay dhahayaan ay ku dhahayaan nacam haa fayuftaxu lahum waa loo furayaayo ilaahay guul bou siinayaa uma ya'tii cala annaasi dadka waxaa ku imaanaya zamaanun waqti fayaqzuu waxaa duulaya fi'aamun jamaaco weyn dad fara badan oo min annaasi dadkii ka mid ah fayuqaalu waxaa la dhahayaa hal fiikum man saaxaba asxaaba rasuuli illahi sal l salam ma idinku dhex jiraa dad la saaxiibay asxaabtii rasuulka fayaquuluuna nacam ayay dhahayaan haah fayuftaxu lahum waa loo furayaa uma ya'tii cala annaasi zamaanun dadka waqti ayaa ku imaan doono fayaqzuu fi'aamun min annaasi dad fara badanoo dadkii ka mida baa duulaayaan fayuqaalu waxaa la dhahayaa hal fiikum man saaxaba man saaxaba asxaaba rasuuli illahi sal l salam ma idinku dhex jiraa qof la yacnii asxaabtii rasuulka qof la saaxiibay qof la sii saaxiibay meeshaan marka maxaa ku jira saddex qarni baa ku jirta rasuulka dadkii la saaxiibay iyo dadkii rasuulka la saaxiibay kuwii la saaxiibay oo taabiciintii ah kuwaas rasuulka la saaxiibay kuwii la saaxiibay kuwa la sii saaxiibay oo ah atbaacu taabiciin fadligu marka saddexdaas qola iskale marka xadiidka khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum sida uu tilmaamayosaddexdaas qarnixadiidku marka wuxuu daliil u yahay baabkii tarjamada waa isleeyihiinoo baabu fadaa'ili asxaabi rasuuli illahi sal l slam asxaabta marka saddexdaas qarni ayay ugu horeeyaan ayaga ayb hal nin marka ma idiin ma idinku jiraa oo markaa yacnii marka la leeyahay qof ma idinku jiraa nebiga la saaxiibay guulaa la siinaa qof nebiga la saaxiibay qof la saaxiibay guul bay helayaan yacnii inta dadkaas ay joogaan khayr baa joogo marka fadli bay ku tusay arrintaa yacni fadligooda ayb tarjamada xadiidku marka way ismudaabaqaynayaan asxaabta rasuulka marka laga hadlayo bani aadamka waa la tilmaamay jinka ayagu maxay noqonayaan nebiga la kulmeen ibnu xajar wuxuu yidhi wahal yakhtasu jamiicu dalika bibani aadam ow yacumu gayruhum min alcuqalaa maxalu nadarin ama aljinnu faraajixu dukhuuluhum jinku waa soo gelayaan kuwii nebiga arkeenoo iyaga diinta ka qaateen dabcan lianna nabiya sala allahu calayh waali wasalama bucita ilayhim qaطcan jinniga waa loo soo diray whm mukalafuuna mukalafiinna waayihiin fiihim alcusaatu waاطaa'icuun faman curifa smuhu minhum laa yenbagii الtaradudu fii dikrihi fi الصaxaabati wain kaana bnu اlأhiir caaba dalika calىa abi muusa falam yastanid fii dalika ilaa xujatin in lagu ceebeeyey marka ibnu اlأhiir abuu muusa buu ku ceebeeyey buu yidhi laakiin waa ku jiraan dadkaas saxaabada iyagoo jinnigaas islaamay ee nebiga sala allahu calayh waali wasalam la joogeen way ku jiraan iyagoona saxaabanimadaas malaa'igta iyagu waa laga istaagay sababtoo ah malaa'igta mukallafiin maba ahanba iyagana ayb oo sida raajixa marka saxaabo inaynan noqonaynin dadka nebiga riyada ku arka iyaguna saxaabo ma noqonayo waa wixii soo jeed ku arka inkastoo nebigu uu yidhi man ra'aanii fi lmanaami fakaannamaa yaraanii fi lyaqda ama fasayaraanii fi lyaqda ninkii yacnii riyada igu arkay wuxuu igu arki doonaa soo jeed marka macnaheedu maahan inuu saxaabi yahay isaguna inkastoy fadiilo iyo khayr iyo wanaag ay tahay qofku inuu nebiga ku riyoodo sala allahu calayhi waaalihi wasalam ayb waxaa kaloo iyadana nebigu sal l slam sanadkii tobnaad xadiid kitaabuulcilmi aan ku soo marnay baa jiray oo wuxuu yidhi cawadan laga bilaabo boqol sano korkeeda qof noolaanaya ma lahan yidhi dhulka korkiisa meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa saxaabadii ugu saxaabiga ugu dambeeyey boqol iyo toban boqol iyo koob iyo toban hijiradu markay ahayd waa inuu waa in la oofsaday xadiidkaas sida uu tusayo yacnii qof boqol iyo toban wixii ka xaggeeyo ile nebigu wuxuu dhintay moogtahay hijradiiyo kow iyo toban oo bilow ah markii ugu dambaysay inuu yidhi ka soo qaad warkaas boqol ku dar marka toban iyo kowdaas boqol iyo kow iyo toban sano wixii dhaafo saxaabo ma ahan marka leanna nebigu wuxuu yidhi cid noolaanayso dhulka maanta korkiisa joogtaa ma jirtuu yidhi rasuulka sala allahu calayh waalihi wasalam ayb marka basra waxaa ugu dembeeyey anas ibnu maalik madiina waxaa la yidhaha jaabir ama sahl ibnu sacad guud ahaanna saxaabada waxaa ugu dembeeyey abu tufayl camr ibnu waathila ayaa ugu dembeeyey wax markaa yani isagu caamir ibnu waathila alleythi baa saxaabada guud ahaan ninka ugu dembeeyey ninkaasu ahaa ayb boqol iyo tobankii meelahaas u dhintay baana la yidhi ayb xadiidkuuna muطaabaqayna marka qال xadaثnii isxaaqu huwa bnu raahuuya qaala xadaثna الnadru wahuwa الnadru bnu shumayl qaala akhbaranaa shucbaةu can abi jamrata abu jamra waa tilmiid ibni cabaas nasr bn cimraan aلdubaci ayaa la yidhaahdaa hadda laakiin saxaabi kama warinaya taabici buu hadda ka warina qaala samictu zahdama bna mudarib qaala samictu cimraana bna xusayn radia allahu canhuma yaquul qaala rasuulu llahi sal ly slam khayru ummatii ummaddayda kuwa ugu khayrka badan qarnii weeyaan qarnigayga yanii ummaddayda guud ahaan qarniga aniga aan noolaha ugu khayr badan qarni marka maxaa la yidhaahdaa qaar waxay dhaheen afartankii sano waa qarni toddobaatan waa qarni lixdan waa qarni boqol sano intaba waa la yidhi qarni laakiin waxaa warka ugu soo afjarmaa waxay tahay qarni waxaa la yidhahdaa intii isku da-ah ee isla waqti noolaatay isa soo gaarto ayaa isku qarni la dhahayaa dadkuna hadda nebigu wuxuu yidhi acmaaru ummatii maa beyna sitiin ila sabciin dadkuna waxay u badan yihiin lixdan ilaa toddobaatan meelahaasay marka ku qiyaaseen hadday u badatana ilaa boqol waa qarni intaasaa qarni ilaa boqol ayaa qarnigu ku dhammaana uma aladiina yaluunahum kuwa ku xiga ayaa kusii xigo qarniga ku xiga qarnigayga uma aladiina yaluunahum kuwa kusii xigo qaala cimraanu cimraan waxa uu yidhi falaa adrii ma ogi adakara inuu sheegay bacda qarnihi isaga qarnigiisa kadib qarnayni laba ow alaaa yanii qarniga afaraad shaki baa ku jira ayb saddexda qarni waay marka uma ina bacdakum gadaashiina qowman qolo ayaa ahaanayaan yashhaduuna way markhaati furayaan walaa yustashhaduuna lagama markhaati dalbaayo markhaati bay furayaan iyagoon markhaatiba la weydiinin wayakuunuuna way khiyaanayaan walaa yu'tamanuuna waxna lagu ammaanaysan maayo waa khiyaanayaan waxna lagu ammaanaysan maayo wayandiruuna nadar ayay xirayaan oo ilaahay bay nadarka gelayaan walaa yafuuna nadarkii ma oofinayaan wayadharu fiihim waxaa dhexdooda ku faafayso asimanu cayilka ayb yacnii muhimadooda iyo yacnii fakarkooda iyo himiladooda o dhan waxay ku siman tahay waxay cunaan bis ayb siday ku heli lahaayeen ma fiirinayaan markhaati beenaale noqotayaa yacnii khayaana lagu heliyayaa yacnii marka iyada laftirkeeda xadiidku calam min aclaami nubuwa waaye waxaa nebigu tilmaamay o dhan waayay joogaan ayb tarjamadana marka khayru ummatii qarnidaas waa meesha laga rabo ayb qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir waxaa kaloo xadiidka hadda laga qaataa saddexdii qarni inay ahaayeen mucadaliin dad ilaahay xaggiisa rasuulka xaggooda laga ammaanay inay ahaayeen wastudila bihada alxadiidi cala tacdiili ahli اlquruuni اhalaaa wain tafaawatat manaasilhum fi lfadli inkastoo xagga fadligu ay isdheer yihiin inkastoo xagga ay fadliga isdheer yihiin haddana wuxuu leeyahay yani waxaa weeyaan cuduul weeyaan kulligood oo saxaabada taabiciinta saxaabadaa fadli badan taabiciin atbaacu taabiciin taabiciin baa fadli badan haddana dhammaantood waa wada cuduul ayb halkan marka mas'alo kaleu ka bayaa ka bixiyey xadiid waxaa jira dhahaayo mathalu ummatii kitaabkaa iska fiiriyawaxtaja bnu cabdilbar bixadiidi mathalu ummatii meeshaas ma haysataan mathalu ummatii mathalu lmaqari laa yudraa awaluhu khayru am aakhiruhu xadiid saasaa soo arooray yacnii ummaddayda roob oo kale waay kiisa hore inuu fadli khayr badan yahay iyo midka dambe lama oga yacnii roobku dhibicda hore miyaa khayrka iyo barwaaqada ku jirtaa mase midda dambe lama oga soo maha ummaddayda sidoo kale way kuwooda hore miyuu khayrka ku jiraa mase kuwooda dambe lama oga kulligood khayr bay leeyihiin xadiidkan daahirkiis wuxuu u muuqdaa soomaa kii hadda inuu kasoo horjeedo lanna kii hadda saddex qarni bisuu sheegay ayb xadiidkan marka ibnu cabdilbar xadiid xasana waaye buu yidhi sixo inuu gaarana waa laga yaabaa lesee loo jamcinaa marka culammadu waxay yidhaahdeen laba shay baa kala jira majmuuc wax la yidhaha iyo afraad majmuuc waxaa laga wadaa dadka zamankaas nool oo dhan marka majmuuc ahaan loo fiiriyo afraadna waxay tahay qof qof marka loo fiiriyo ayb marka afraad marka loo fiiriyo dabcan kuwii hore iyo kuwii dambe xadiidkan dambe waa dhici kartaa nin gadaale inuu qof wakhtigii saddexda qarni noolaa ka fiicnaada waa dhici kartaa ayb laakiin marka majmuuc loo fiiriyo wakhtigii ay noolaayeen iyagoo saxaabada wax gaaraya ma leh ka bixi saxaabada marka majmuuc laakiin loo fiiriyo wakhtigii taabiciinta iyo wakhtigii yaa fadli badan haddii la yidhaha qarnigii lixaad wakhtigii taabiciintaa fadli badan leanna dadka wanaagsan wanaagga khayrka kulligood wakhtigaasuu badnaa ayb haddana yacnii inkastoo qof wanaagsan la heli karo laakiin ma badna marka la fiiriyo dadkii hore macnahaas in la yidhaaho waa dhacdaa macaani kalena marka way ku sheegaan ayb baxdi dheer buu marka ibnu xajar ka sameeyey meeshaasayb ahlucilmiga qaarna waxay dhaheen qarnigii hore fadliga waxaa u keenay qurabaa joogtay bada'a alislaamu hariiban wasayacuudu hariiban kamaa bada fatuuba lilqurabaa wuxuu leeyahay yacnii wakhtigii hore dadkii noolaa diintiio hariib ah dhibaato badan lagu haayo ayay noolaadeen waa sabreen khayr bay leeyihiin aakhirka dadka ka imaan doonana khayray yeelanayaanoo iyadoo fidnadu badan tahay waxyaabaha qofka diinta ka celiyaa ay badan tahay haddana ninkii sabro oo cibaadadiisa wato waa khayr badan yihiin leanna nebiga sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi dadka gadaal ka imaan doono ninka iyaga ka mida ajriga uu leeyahay wuxuu u dhigmaa konton idinkaa ajrigiisoo kale lilwaaxidi minhum wuxuu leeyahay buu yidhi ajru khamsiina konton qof ajarkooda markaasay saxaabadu yidhaahdeen konton annaga oo kale ahaa mase konton idinka oo kale yidhi nebiga sal l ajar badnaanta laakiin iyo fadligu labay kale yihiin ogow haddana saxaabadaa fadli badan laakiin ajrigo waa weyn yahay dadka gadaal ka imaan doona ajrigooda waa weyn yahay xadiid kale waxuu aha nebiga sal l slam uu yidhi salaa yacnii wuxuu yidhi cibaadatun fi lharji ka hijratin ilaya wakhtigu dadka isdilayaan oo aan la kala aqoonin waxa ninku wax u dilaayo uunan garanaynin waxa kan la dilaa loo dilaa uusan garanaynin xilligaas fidnada iyo dilku badan yahay rasuulka sal ll ly slam wuxuu yidhi cibaadada la samaysto wakhtigaas ka hijratin ilaya waxay u dhigantaa hijro aniga la iisoo hijroodoo kale hijradii rasuulka ajrigeedu aada u weyn yahay soo maana waxaa la mida ninka aakhiri zamanka wakhtiyada dambeoo dilku badanayo ninka cibaado ku mashquulsan maxaa yeele dadku fikar umaba haayaanba cibaadadii ayb qabtay isku hayaan dadka dhahan yacni waa la dilay waa la dilay unbaad maqle masaajid hortiisaa lagu dilay waa ka soo baxay waa la dilay masaajid dhexdiisaa lagu dilay waa la dilay waa la dilay unbaa socota nacam qofkii marka waxaas inta ilaahay sabar qalbigiisa yacnii uu xiro oo uu cibaadada ku xiro oo cibaadada lagu xabiso qofkaas qof ajri badan waa horena waxaan u soo marnay sujuuddu waxay ka fadli badnaa doontaa adduunye iyo wax saaran oo dhan xaalku saas marka axaadiistaas marka macaanidaas in lagu xambaaro ayaa wanaagsan qال xdثna mحmed بن kaثيir whuوa الcabdiي qال أخbarna سfyاn عan maنsuuri huwa بن المctmr عan إbrahima huwa النخعي عan cabيdةa عan cabdالlaahi radي الlه عnه أن النبya sl اه sلم qاal khayr الناasi qarnيi ثuma اladiina ylunahم ثuma اladiina ylunahم ثuma yجiءu qowم qole ayaa imaanayaan tasbiqu شhahaadaة أxadiهm midkood markhaatidiisu ay ka hormarayso yemiinahu dhaartiisa wayemiinuhu dhaartiisana shahaadatahu ay ka hormarayso dad yacnii dhaarta iyo markhaatida isku daba wado markhaatidiisii dhaartiisay ka hormara dhaartu markhaatiday ka hormaraysaa yacnii dhaar iyo markhaatibuu isku daraa dadkii horena waa ka cabsan jireen dhaarta iyo markhaatida qawaaba kanba qaala ibraahiimu ibraahim wuxuu yidhi wa kaanuu waxay ahaayeen dadkii dadkii naga horreeyey ama yacnii dadkii waaweynaa yadribuunanaa inay nagu garaacayeen cala shahaadati markhaatida iyo walcahdi ballanka wanaxnu sigaarun annagoo yaryar markaan yaryarayn markhaatida iyo ballanta iyo dhaarta iyo waa nugu waa nugu garaaci jireen garaacaas marka muxuu yahay waxay nugu garaaci jireen inaan dayacno waxaa kalay noqon kartaa waana garaaci jireen macnaheeda inaan dhaarta kusoo boodno oon dhaarta badinno waa nugu garaaci jireen lianna ilaahay wuxuu leey waxfaduu aymaanakum dhaartiinna ilaaliya ilaahay baabiye marka qof dhaaranaya iyo dhaarta marka wallaahi iyo kusoo boodayno oo kale waa nugu garaaci jireen arrinkaas markhaatidu inay meel weyn kitaabu shahaadaadna waa kusoo marnay xadiidkan oo kale xadiid kaleo isaguna waxaa jira tusaayo markhaatiyaalka waxaa ugu khayr badan buu yidhi nebiga kuwa markhaati furo iyaga oon la weydiinin see loo jamcina kan iyo kaas marka xagga waa kusoo jamcinay jamcintuna waxay tahay markaan ay fiican tahay inaad markhaati furto adoon lagu warsanin waa haddii xaq ou dayacmaayo xaq baa dayacmaayo ninkan xaqa lena adiga kuma oga inaad markhaati u tahay ee markaas inaad maxkamadda tagtoo tiraahdo war ninkaan anaa markhaati u ah waxaan isaga iskale ninkan waxa uu ka haysto ama waxa ninkan uu ku haysto ninkan baale anaa markhaati u ah waa bannaan tahay markaas leanna xaq ayaad badbaadinaya qof leeya xadiidkanna wuxuu ku soo aroorayaa iyadoon lagu yeeranin baahideedii imaanin inaad oroddo adiga ood markhaatida iska furfurto baabu manaaqibi almuhaajiriina wa fadlihim muhaajiriinta manaaqibtooda caddaynteedii buu u baab yahay iyo wafadlihim iyo fadligooda minhum abuu bakrin baa ka mida muhaajiriintaasi cabdullaahi bnu abi quxaafata ataymiyu radia allaahu canhu marka muhaajiriintuu si guud u sheegaya abuubakar buu gelaa marka fadaaishiisa wa qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa lilfuqaraa'i almuhaajiriin lilfuqaraa'i baa fayga iska leh almuhaajiriina ee hijrooday alladiina kuwaas oo ukhrijuu yacnii la bixiyey min diyaarihim guryahooda wa amwaalihim guryaho maalyaalkooda laga saaray yabtaquuna xaal ay dalbayaan iyagoo rabo fadlan dheeraad minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo wa ridwaanan raalli ahaansho wayansuruuna allaha allay u gargaarayaan diinka allay u gargaarayaan wa rasuulahu bay u gargaarayaan halkan marka muhaajiriinta labadii tilmaanba waa isku wataan ansaarna waa yihiin muhaajiriinna waa yihiin lanna aayadda wayansuruuna allaha warasuulahu wasfigii nusradana waa leeyihiin wasfigii hijradana waa leeyihin sababtay uga fadli badan yihiin ansaarta intaas hadii la yidhaha muhaajiriin ansaar yaa fadli badan muhaajiriina fadli badan allana mar walba muhaajiriintuuba soo hormariyaa aayaddan hadda muhaajiriina lasoo hormariya waasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar laqad taaba allaahu cani almuhaajiriina waalansaar fadligana marka waxay ku leeyihiin hijro iyo waxay kulansadeen iyo nusro labadaas ansaartiina maxay qaateen ayagu nusraday leeyihiin hijro iyagumaaayb muhaajiriin marka saxaabada marka la fiiriyay saddex qaybooday u qaybsamayeen qayb muhaajiriina waa dadkii nebiga la soo hijrooday iyo cid kastoo yacnii maka ka soo tagtay yacnii intaan maka la furanin nin walbaa oo soo baxay waddankiisii ka tegey yacnii yimid madiine yimid ee nebiga u hiiliyey muhaajir ayb qayb kale waxaa weyn waa ansaar dadkii madiino deganaa aws iyo khasrajee nebigii dumay oo soo dhoweeyey ee deegaanka siiyey qaybta saddexaadna waxa ay tahay bacda fatxi maka dadkii islaamay muslimatulfatxi iyo iyo dadkii kale gadaashoodaba islaamay iyagana saa saddex qolo waa marka dhammaantoodna ilaahay wuxuu yidhi wakullan wacada allaahu alxusnaa laa ystawii minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatala ulaa'ika acdamu darajaة min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu markuu saa u kala fadilay alla wuxuu yidhi wakulan wacad allaahu lxusnaa dhammaantood ilaahay wanaagu u yabaa marka saxaabada kulligood waa fiican yihiin kuwii muhaajiriinta ah kuwii ansaarta ahaa iyo muslimat اlfatxi iyo kuwii kasii dembeeyey dhammaantood waa wada fiican yihiin binasi اlqur'an wakulan wacad allaahu اlxusnaa wayansuruuna allaha warasuulahu ulaa'ika kuwaadaas hum saadiquuna waa kuwa runta sheegay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi ilaa tansuruuhu taas waa muhaajiriin abubakar aawo fadligiisa ilaa tansuruuhu haddaydnan u gargaarin faqad nasarahu allaahu allah u gargaaray ilaa qowlihi laga gaara ina allaha macanaa faqad nasarahu allahu id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayni id humaa fi lgaar haaniya tnayn marka waa abubakar qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi iyo abuu saciidin wabnu cabaasin radia allaahu canhum wa kaana abuu bakrin maca anabiyi sal l cl salam abuu bakar nebiga ayuu la jiray fi lgaari godkii qaaru thawr waa godkan godkii thawr nebiga ninkii la galay buu ahaa abubakr radia allaahu canhu ayb marka manaaqib abibakr buu sheega cabdullahi bn abi quxaafa la dhihi jiray ayb qaala xadaanaa moxamed bnu sinaan bacdi nusq waxay qoraayaan turiixuuna tasraxuuna ayb xadiid baan ka boodaya ayb ka idinkugu xijiyeen xadaanaa moxamed bnu sinaan sooma ku xig qال xdثnا cبدالله بن رجاء وهو الغdاني qال xdثnا إسرائيل هو بن يونس بن أبي إسحاq السبيعي عن البراء qال اشhترى أbو بكri رaضي الله عnه أbو بكر wxuu gatay min cاaزiبin cاaزiب wuxuu ka gatay raxlan koore بثaلاثة caشhaرa dirhمa saddex-iyo toban dirhم buu uga gatay faqاala أbو بكri لcاaزiبin أbو بكر cاaزiبbu wuxuu ku yidhi muri البراءa barاء ii أmr falيxmil إlaya raxlii kooraha iisoo qaado faqaala caazibun caazib waxa uu yidhi lilaah maya xataa tuxadianaa ilaa aad nooga sheegto kayfa sanacta anta wa rasuulu llahi sal ly salam xiina kharajtumaa wixii aad samaysay adiga iyo rasuulka markii aad baxayseen oo hijroonayseen qisadaa iiga sheekeey ma kugu darayuu yidhi ilaa aad qisadaas ii sheegto bacdi alculamaa baa marka meesha waxay ka qaateen akhdu lujrati bitaxdiid qofka xadiidka inuu ujro ku qaadan karo laakiin xadiidka mana diidaayo mana tusaayo ayb maxaa yeeley qisadan hadda abubakar yani xadiidkaas ii sheeg yani anna waxaasaan yani waa kugu darayaay maahan yani ujro ujro kale oo uu ka qaadanayo ninkan abubakar uu ka qaadanayo ma aha ayb leanna dadka caadadoodu waxay tahay qofku waxyaabahaasoo kale haddii curfiga uu yahay in qofka guriga loo geeyo oo xamaaliga loogu dara hadday tahayna haddii ujro meeshii maba taallaba ayb faqaala abu bakrin licaazibin muri lulaama muri lbaraa'a falyaxmil ilaya raxlii faqaala caazibun laa buu yidhi maya xataa tuxadianaa ilaa aad nooga sheegto kayfa sanacta anta warasuulu llahi sal l slam xiina kharajtumaa min makata markaad maka ka baxdeen walmushrikuuna gaaladuna yatlubuunakum ay idin raadinayeen qaala waxauu yidhi irtaxalnaa min makata ayb makan kasoo xadiidkan markii horena waana soo maray qisadii hore intaan kuma jirin ayb ee waxay ahayd qisadii hore baraa bnu caazibuu ku daray waa u qaaday aabbahay baa yimid buu yidhi isagoo lacagtii oofsanayo yantaqidu yani isagoo lacagtii ka qaadanayo abubakar markaasuu xadiidkan warsaday wou u sheegay ibnu xajar marka wuxuu leeyay labada waxaa lagu jamcinayaa markii hore shardigaanuu la galay abubakar waa aqbalay waa loo qaaday guriguu tegay abubakar caazib ayaa ugu yimid meeshaas isagoo lacagti ka gudsanaya xadiidkiina ka rabo labada xadiid marka ma iska hor imaanayo ayb markaa wuxuu yidhi qaala irtaxalnaa min makata ayaan ka rarannay fa axyaynaa ayb ow amase saraynaa waan guuraynay leylatanaa habeenkeenna wa yowmanaa iyo maalinkeenaba waa soconnay xataa adharnaa ilaa aan waqtigii duhurka galnay adharnaa ay dakhalnaa waqta duhrin wa qaama qaa'imu dahiirati hooskii duhurkana uu istaagay faramaytu bibasarii araggayga ayaan waxaan ku ayaan ganay hal araa bal inaan arko min dillin hoos fa aawiya ilayhi aan markaa u dunmo fa idaa sakhratun waaba dhagax ataytuhaa waa imid aan u imid fa nadartu waan eegay baqiyata dillin lahaa hoos yacnii haray oo dhagax uu lahaa dhagax weyn buu ahaa hoos yar buu lahaa u bixiyey fa sawaytuhu waan tootoosiyey meeshii baan tootoosiyey uma farashtu lilnabiyi sal ll ly slam nebigaan u goglay fiihi makaankii uma qultu lahu waxaan ku idhi idajic jiifso yaa nebiy allaahi nebiga allow fadajaca annabiyu sal ll ly slam nebigu waa jiifsaday uma inطalaqtu waan tegey anduru maa xawlii anoo fiirinayo waxa agagaarkayga ah hal araa bal inaan arko min adalabi dadkiina raadinayay axaddan qof fa idaa ana waaba aniga oo biraaci hanamin ari mid raacaya aan arkayo yasuuqu hanamahu arigiisa uu kaxaynayo ila asakhrati oo u kaxaynayo dhagaxii xaggiisa yuriidu minhaa dhagaxa uu ka rabo alladii aradnaa waxaan annagu ka rabnay yacnii nin arigiisa soo wato dhagixi annagu waxaan ka rabnoo kale ka rabo yacnii hoos yaroo uu xoogaa seexda ka rabo fasa'altuhu waan su'aalay faqultu lahu waxaan ku idhi liman anta yaa ghulaam ghulaamow yaa kule adiga faqaala wuxuu yidhi lirajulin min quraysh nin reer quraysh ayuu sheegay samaahu waa magacaabay facaraftuhu waan gartay yuu yidhi abubakr faqultu waxaan idhi hal fii hanamika min labanin arigaaga caano mid lemi ku jirtaa qaala nacam buu yidhi haah qultu waxaan idhi fahal anta xaalibun lanaa labanan mid caano noo maalayo noo lisaya ma tahay yacnii ma laguu idmay waayo ninka adiga kulee kuso shaqadan kuu soo dhiibtay ma kuu idmay qofkii marti ama musaafira inaad u maasho qaala nacam buu yidhi haah fa amartuhu waan amray factaqala shaatan ayuu dabray neef ri'a min hanamihi arigiisa ayuu ka dabray ka mid ahayd uma amartuhu waxaan amray an yanfuda darcahaa candhadeeda inuu jafo min alqubaari uu ka jafo yacnii boorka uu ka jafo meeshaa marka waxaa laga qaadanaya waxa la cuni raba iyo waxa la cabi raba in layska nadiifiyo uma amartuhu waxaan amray an yanfuda inuu jafo kafayhi labadiisa calaacalood inuu jafo faqaala haakadaa sidaan buu yidhi daraba ixdaa kafeyhi labadiisa calaacalood middood ayuu bil ukhraa midii kale ku dhuftay labadii gacmo sidii wax jafay wax fa xalaba lii wuxuu ii maalay kusbatan gabal xoogaa min labanin oo caano ah buu ii maalay waqad jacaltu lirasuuli illaahi sal ll ly slam rasuulka waxaan u sameeyey idaawatan buraashad buraashad biyo ay ku jiraan calaa famihaa afkeedana khirqatun mare ay tahay good mare lagu xiray fasababtu cala allabani caanihii baan ku shubay meeshii korkooda xataa barada asfaluhu ilaa hoostiisii qoyey uu qooyey xataa barada ilaa uu ka qaboobay asfaluhu hoostiisii yacnii waan ku barxay caanihii kululaa biyihii buraashada ku jiray baan caanihii korka uga shubay waa qaboobeen caanihii caanaha marka candhada laga maalo kulayl faindalaqtu bihi ila nabiyi sal l slam nebigan la aaday fawaafaqtuhu waxaan waafaqay qad istayqada isagoo soo toosayba faqultu waxaan uu yidhi ishrab yaa rasuul allah rasuulka ilaahay u cab fa shariba waa cabe xataa radiitu ilaa aan raalli noqdayn waxay ku tusay sida abubakar nebigu u laasimsanaa saaxiib soo ula ahaa soo u jeclaa nebiga sal l slam marka manqaba ayaa abubakar ugu sugan xadiidkan uma qultu waxaan idhi qad aana araxiilu guuritaankii baa soo dhowaaday meeshaan aan ka guurayna yaa rasuul allah qaala balaa buu yidhi iska daa inuuna soo dhowaanina waa soo dhowaaday fairtaxalnaa waan rarannay waalqowmu yatlubuunanaa dadka iyagoo ayna raadinayaan falam yudriknaa axadun qofna nama haleelin oo minhum dadkii ka mida hayru suraaqata bni maalik bni jucshum maahane calaa farasin lahu isagoo faras korkiisa sa'fuushan faqultu waxaan idhi haada alabu haadaa waa kan aalabu nimankiina raadinayeen qad laxiqanaa waa kuwanna soo gaaray yaa rasuul allah fa qaala waxau yidhi laa taxsan hawelwelin ina allaha macanaa alla nala jire wuxuu yidhi hawelwelin alla nala jiro ayb aayaddii marka tafsiirkeedii waa kanaa marka qofka haaniyatnayni qofka laleeya waa abubakar khilaafan lishiicati shiicada iyagu waxay leeyihin abubakar maaha ninkaas laakiin inuu abubakar yahay xadiidkiina waa kan aayaddii qur-aankuna waa tilmaamaysaa axaadiid kalena waa tilmaamayaan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam abubakar inuu hijroodo ayuu rabay markaasuu ka celiyey sug buu yidhi weli ima idmin aniga yani kaanahu marka wuxuu rabay abubakar wuxuu gartay marka nebigu inuu rabo abubakar inuu raaco markuu yidhi hijradii baa la ii idmayaa markaasuu yidhi asuxbata yaa rasuul allah waxaan rabaa inaan ku raaco waa ogolaaday nebiga isaga keligiisaa raacay marka turiixuuna bilcashiyi waaye tasraxuuna bilghadaati turiixuuna waxaa loo isticmaala xoolaha marka lasoo caraabiyo galabtii marka la keeno ayb tasraxuunana waxaa weeyaan bilghadaati aroorta hore marka foofka loo sii wado walakum fiiha jamaalun xiina turiixuuna waxayna tasraxuun xadiidkan laakiin munaasib uma aha laakiin kitaabu tafsiir bacdi riwaayaad baa dhigaya laakiin kitaabu tafsiir ayaa qisada ninkii yacnii caamir ibnu fuhayra qisadiisay ku imaan doontaa meeshaas ayna munaasaba tahay ayb qاaل xadaثna mحamed بن sinاn whuwa الcawaqiyu qاala xadaثna hmaam huwa بnu yaحyى الcawdi can haabiti huwa بnu أslm albunani can anasi can abi bakri radي الlahu canhu qaal qultu lلnabiyi sal ا slm nebiga waxaan ku idhi wa ana fi اlgaar anoo godka ku jiro low ana axadahm midkood nadara hadduu fiirin lahaa taxta qadamayhi labadiisa gomadood hoostooda la absaranaa waan arki lahaa faqaala waxau yidhi maa danka malahaagu muxuu yahay yaa abaabakrin abuubakarow bihnayni labo allaahu alla haaliuhumaa uu yahay midka saddexeeyo abuubakarow maladaadu maxay tahay labo rabbi uu saddexeeyo maxaad u malaynaysaahawelwelin waxay ku tusaya marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida tawakulkiisa siduu u weynaa oo ilaahay ugu kalsoonaa ayb halkan marka waxaa kaloo ku jirto ayb riwaayadan hadda allaahu haaliuhumaa allaahu iyo haaliuhumaa mubtadai qabara isu yihiin riwaayati muusa waxay leedahay uskut yaa abaabakrin buu yidhi itnaani allaahu haaliuhumaa yacnii naxnu itnaani anaga labaan nahay allaahu haaliuhumaa wa qowluhu itnaani khabaru mubtada'in maxduuf taqdiiruhu naxnu itnaan wa macnaa haaliuhumaa naasiru haaliuhumaadaas uu macnay rabaa marka wuxuu yidhi naasiruhumaa wa muciinuhumaa maxaad u malaynaya abuubakarow labo alla uu saddexeeyo yacnii muxuu ku saddexeeyaana midka u gargaarayo waay u kaalmaynayo wa ilaa wuxuu yidhi faallaahu alleh haaliu kulli tnayni laba kasta alla waa saddexeeyaa bicilmihi buu ku saddexeeyaa wasata'ti alishaaratu ilaa dalika fii tafsiiri baraa marka maciyadaa laba nooc u qaybsanto maciyo caama iyo maciyo khaasaa loo qaybiya maciyada caamkaa waxay tahay dee ilaahay qofuusan la jirin male qof walbaa ilaahay cilmigiisa ayaa la jiro maciyada khaaskaana waxay tahay waa midda xadiidkan uu sheegayo oo ilaahay subxaa maciyada ta'yiidka iyo nusrada iyo ahwa marka maxaad u malaynaya abuubakarow labo allah subxaanahu watacaala uu saddexeeyey muxuu ku saddexeeyaa binnusrati wata'yiid wailaa ilaahay laba kastaba waa saddexeeyaa bilcilmi waa ku saddexeeyaa maciyadu khaaso iyo caamay kala tahay marka sidaasuu marka u sheegay wuxuu yidhi wafi lxadiidi manqabatun daahiratu liabi bakrin xadiidka manqaba daahira ku sugan abubakar ugu sugan wa fiihi ana baaba algaari kaana munkafidan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya godkii ay galeen albaabkiisu inuu hooseeyey ayb bixayu dhulka dhulka iyo godka dhulkaa sarreeyey maxaa yeele markuu abubakar leeyahay intuu saa u milicsaday ayuu wuxuu yidhi hadduu midkood labadiisa lugood hoostooda u arki laha waana arki lahaa yacnii labada lugood labadooda lugood hoostooda godka sii jiray ayb godku marka god sidaas oo kale abuu ahaa ilaa annahu kaana dayiqan ciriiri buu ahaa sida siirada iyo ku sugan baabu qowli nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga qowlkiisii buu baabaya caddayntiisa suddu labwaaba albaabada xira ilaa baaba abii bakrin abiibakr albaabkiisa maaha yanii saxaabada badankood masaajidka derisay la ahaayeen nin walbaana albaab gurigiisa ka soo baxaaya oo masaajidka soo gelaya ayay lahaan jireen intu in badanoo ka mid a marka rasuulka sal ly slam wuxuu yidhi albaabadan masaajidka ku soo baxsan oo guryaha u furan oo dhan ha la xiro ilaa albaabka abubakar maaha qaalahu bnu cabaas can اnabiyi sal اllahu alayh wali wasalam qaala xadaana cabdulaahi bni muxamed wahuwa almusnadiyu qaala xadaana abu caamir wahuwa alcaqadiyu qala xadaanaa fulayxu qaala xadaanii saalimu abunadr wahuwa saalim bnu abi umaya weyaan can busri bni saciidin wahuwa almadaniyu can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal khaطba rasuulu اllahi sal l slam annaasa nebiga dadkiibuu u qudbo akhriyey wa qaala waxa uu yidhi wa qaala waxa uu yidhi ina allaha alle khayara cabdan addoon ayuu door geliyey uu khiyaar geliyey bayna addunyaa wa bayna maa cindahu adduunyo iyo waxa ilaahay agtiisa yaallo faاkhtaara dalika alcabdu addoonkaasi wuxuu doortay maa cinda allaahi ilaahay agtiisa waxa yaallo qaala fabakaa abuu bakrin abuubakar waa ooyey facajibnaa waa yaabnay buu yidhi abu saciidin alkhudri libukaa'ihi ooyintiisaan la yaabnay ou ka ooyey an yukhbira an yukhbira inuu sheegay darteed inuu u ooyo rasuulullaahi sal l slam rasuulka can cabdin addoon khuyira la khiyaar geliyey waxaan la yaabnay abubakar waxa uu ka ooynaya nebigu wuxuu ka sheekeeyey addoon la khiyaar geliyey oo ilaahay xaggiisa waxa yaalla doortay waxaas wax laga ooye miya ayb fakaana rasuulu llahi sal ly slam rasuulku wuxuu ahaaday huwa almukhayara midkii la khiyaar geliye rasuulkau ahaaday wa kaana abuu bakrin abuu bakrna wuxuu ahaa aclamanaa ninka noogu cilmi badan yani wuxuu leeya waxaan ogaanay abuu bakar inuu ahaa ninka noogu cilmi badan maxaa yeele isagu wuxuu gartay nebiga ejelkiisii iyo geeridiisii in wakhtigiisii uu soo dhowaaday ayb faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi inna amana annaasi dad midka ugu gallad badan calaya korkayga u galladaystay fii suxbatihi la saaxiibtinimadiisa dhexdeeda wa maalihi iyo maalkiisa abuu bakrin wa yani gallad korkayga mid ku leh maalkiisa igula saaxiibay saaxiibtinimadiisa gallad igu leh waa abuu bakar wey walow kuntu mutakhidan haddaan ka dhigan lahaa khaliilan waday hayra rabbii rabbigay hayrkii haddaan waday ka dhigan lahaa latakhadtu abaa bakrin abuubakaran ka dhigan lahaa walaakin ukhuwatu lislaami islaamnimada kalgacaylkeeda wamawadatuhu yani walaaltinimadeeda iyo wamawadatuhu kalgacaylkeeda ayaa khayrun ayaa khayr badan baa mar walaakin uquwatu lislaami wamawadatuhu khayrun ay ka dhigan tahay laa yabqayanna yaynan baaqi noqonin fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa yownan ku harin baabun albaab ilaa sudda ilaa hal waa la xirayaa ilaa baaba abii bakrin abubakar albaabkiisa ma ahane ilaa albaabka abubakar ma ahane xadiidkan marka meelo badan baa waxay uga sugan yahay manqaba abubakar radi allaahu canhu ay ugu sugan tahay ina amana annaasi calaya fii suxbatihi wa maalihi bacdi nus bacdi riwaayat waxay dhigayaan abuu bakrin ayb saasaa noo taalba ina amana annaasi calaya fii suxbatihi wa maalihi abuu bakrin waa khabar marka wfii riwaayati maliki kadalika wfii riwaayati mxamed bni sinaan ina min amani الnaasi calaya bziyaadati min waqaala fiiha abaa bakrin buu meeshaana yidhi biاnasbi lilakhari walibacdihim abuu bakrin biاrafci waqad qiila ina rafca khaطأu wasawaaba annasbu lannahu ismu ina wawajhu rafci bitaqdiiri damiiri shani ay inahu abuu bakrin marka in lasoo qadaro taana marka ayb waxaa kaloo ku jirto ayb ayb xadiidkan marka waxyaaba badan oo abubakar uu la gaaryahaa ku jirto wa fiihi ishaaratun qawiyatun ila istixqaaqihi lilkhilaafa xadiidka waxaa laga qaadanaya abubakar inuu khilaafada mudan yahay isaga walaa siyamaa waqad habata ana dalika kaana fii aakhiri xayaati الnabiyi sal l slam fi lwaqti aladii amarahum fiihi anlaa ya'ummahum ilaa abuu bakrin wuxuu leeyahay xadiidka waxaa laga qaadanaa abubakar khilaafada inuu isaga leeyahay nebiga ka bacdi sida looga qaadanana waxay tahay markii nebigu qisadaani waxay dhacday markii nebigu uu abuubakar imaam ka dhigay imaamna waa ka dhigay albaabada kaleo dhan ha la soo xiro kiisa ma ahanena waa yidhi ayb kuwaasoo dhan marka macnahaasay ku tusaayaan qaar culummada ka mida waxay dhaheen ana albaaba kinaayatun can ilkhilaafati albaabadan la sheegayo waaba kinaayo sarbeeb oo ay khilaafaday sarbeeb ka tahay waalamra bisaddi xiritaankana kinaayatun can dalabiha yaan madaxtinimo la dalbin ilaa abuu bakar maahan saasay ka dhigantaamacaanidaasna marka xadiidka waa laga bixiyey tanbiih ayuu yidhi jaaءa fii sadi alabwaabi alatii xowla almasjidi axaadiiu yuhaalifu daahiruha xadiid albaab minha xadiidu sacdi bni abi waqaas qaala amaranaa rasuulu lahi sal l slam bisadi alabwaabi shaaricati fi lmasjid wa tarka baabi caliyin axaadiid waxaa soo aroortay marka nebigu ule albaabadan an hala xiro cali albaabkiisa maaha axaadiidtaas marka ibnu xajar waa baxiyey waa waday ugu dambayn wuxuu yidhi wahadihi alaxaadiidu yuqawi bacduha bacdan wa kullu ariiqin minha saalixun lilixtijaaji fadlan can majmuuciha wqad wrada bnu اljawsiy hada اlxadiida fi lmowduucaat ibnu اljawsi xadiidkan cali mowduucaadku kusoo daray wa akhrajahu min xadiidi sacdi bni abi waqaas wazayd bni arqam wbni cumar muqtasira calى bacdi طuruqihi calayhi wa acalahu bibacdi man tukullima fiihi min ruwaatihi walaysa dalika biqaadixin lima dakartu min kahrati اطuruq wa acalahu ayضa biannahu mukhaalifun lilaxaadiidi الصaxiixati الhaabitati fii baabi abi bakrin ku lahaa wuxuu yidhi axaadiidtii abubakar ayuu ku cileeyey abubakar keliya la yidhi axaadiidtan cali sheegaysa ma jirto yidhi wazacama wuxuuna sheegay annahu min wadci raafidati shiicadaa waxaan dejisay buu yidhi qaabaluu bihi alxadiida asaxiixa fii baabi abi bakrin xadiidtii abubakar u ansaxday ayay rabaan inay ku muqaabalaystaan oo ay yidhaahdaan idinka haddaad abubakar tan u keenteen annagana cali tanaan u haynaa inay dhahaan intaha wa akhطa'a fii dalika buu yidhi khaطa'an shaniican fainahu salaka fii dalika radd alaxaadiidi asaxiixati bitawahumihi اlmucaarada isagaa wuxuu iska dhaadhiciyey axaadiidta abubakar iyo cali waa iska hor imaanayaan mar hadday iska hor imaanayaan kii kuwii calibu marka wuxuu ku daciifinaa kan kale waana tawahum waxa wax ku daciifinayo maca ana aljamca bayna alqisatayni mumkinun buu yidhi waqad ashaara ilaa dalika albazaar in la jamciyaabaa mumkina bazaar baa fii musnadihi ku ishaaray faqaala wuxuu yidhi warada min riwaayaati ahli اlkuufati biasaniida xisaanin fii qisati caliyin wawarada min riwaayaati ahli اlmadiinati fii qisati abi bakrin fain habatat riwaayaatu ahli اlkuufati faاljamcu baynahuma bima dala calayhi xadiidu abi saciid yacni aladii akhrajahu الtirmidiy ana اnabiya sal ly slama qaal laa yaxilu liaxadi an yatruqa hada اlmasjida junuba gayrii wagayri wuxuu yidhi qof masaajidkan inuu dhex maro ay u bannaan tahay ma jiro ilaa aniga iyo adiga maahane caliyow walmacnaa ana baaba caliyin kaana ilaa jihati اlmasjid cali albaabka gurigiisa oo uga galo ama ka baxo masjidkuu soo jiray walam yakun libeytihi baabun gayruhu albaabkaas aan ahaynna ma laha falidaalika saa darteed lam yu'mar bisadihi isaga inuu xero lama amrin sababtoo ah halkii albaabo uu qabay waay haddii kale xaguu ka gelaa ka baxaan marka cali waxaan loo dhihin albaabkaaga xir isagoo janaabo qababa inuu soo maro masaajidka waa u bannaanayd maxaa dhacay meel kaleu ka baxo male ilaa inuu masaajidka maro maahan ama hadduu masaajidkii meel kale janaabe waxay ku qabtaan inuu masaajidka soo mara maahane albaabkiisa meel kaleu ka gala ma haysanin laakiin markay fadiilada tahay abubakar ba iska leh lanna midda abubakar waxaa loo yihi fadiilo darteed wyu-ayidu dalika ma akhrajahu ismaaciil alqaadi fi axkaami اlqur'an kitaa akaam mabuuc waay kitaabkiis ma dhammaystirna yar waay qidco yar waay wax daabacan hadda min طariiqi اlmuطalib bni cabdillaahi bni xandab ana الnabiya sal ly slam lam yaأdan liأxadi an yamura fi اlmasjidi wahuwa junubun ila licaliy bni abi طaalib liأna beytahu kaana fi اlmasjid gurigiisa masaajidka ku yaala marka gurigiisa masaajidka ku yaallaa isaga aan loo dhihin albaabkaaga xir dadkii kale laakiin oo guryahoodu aysan masaajidka ku dhex oolin ama albaabo kale lahaa ha xiraanaa layrela abubakar ma ibnu taymiya laftirkiisa minhaaju sunnaha xadiidkan qisada cali waa daciifinan wuxuuna leeyahay min min min sunci raafida waayuu leeyahay waxyaabahaas dhan marka ibnu xajar gaashaanku u daruuray wuxuu leeyahay xadiidta waxaas looma daciifiyu leeyahay shiicadaa xujaysanayso shiicadaa keentay waxaas axaadiidta ma loo daciifiyo leeyahy axaadiidtu hadday sugnaadeen shiicadana xujo uma aha iyadoo marka yacnii wejkeeda saxiixaana marka in loo qaato ayb wuxuu yidhi wafii xadiidi اlbaabi min alfawaa'idi gayra ma taqadama fadiilaة ظaahiraة liabi bakrin الsidiiq wأnahu kana muta'ahila lian ytakhidahu الnabiyu sal ا ly slam khaliila lowla almaanicu اlmutaqadim haddii aynan jiri lahayn ilaahay inuu wadaay ka dhigtay dhulka dadka jooga abubakaran qaada lahay abubakar inuu marka qiimo badan yahay ku tusa baabu fadli abi bakrin bacda الnabiyi sal ا l slam baabu bayaani fadli abi bakrin abi bakr fadligiisa caddayntiisii baab yahay bacda الnabiyi salى اllahu alayh waali wasalam nebiga kadib xagga derajada xagga derajada rasuulka ka bacdi asagaa ugu fadli badan dadka ee maahan yacnii fadliba wuxuu yeeshay markuu nebiga dhintay kabacdi saas ma laga wada oo haddii hadda loo fasiro baabu fadli abi bakrin abi bakr fadligiisa bacda الnabiyi bou ahaaday haddii la dhaho kala nebigu ka bacdi marku dhintay kadib buu fadli yeeshayay noqona isagoo nebiga noolba fadli waa lahaa laakiin bacdiyadan waxay tahay waa martabada xaggeeda ila nebiga iyo abubakar nebigaa martaba sareeya abubakar baa kadib qaala xadaanaa cabdاlcaزiiz bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sulaymaan huwa bnu bilaal almadani can yaxya bni saciidi can naafici can ibni cumara radia اllahu canhuma qaal kunaa nukhayiru waan kala khayr badnaysii jirnay bayna annaasi dadka dhexdooda fii zamani nebiyi sal l slam waqtigii nebiga fa nukhayiru abaa bakrin abuubakar ayaan khayr badnaysii jirnay oon dhihi jirnay yacnii dadka abuubakar baa ugu khayr badan uma cumara bna alkhadaab cumar ka bacdi uma cuhmaana bna cafaan radia allaahu canhum sidaasaan u kala fadli badnaysii jirnay xadiidku marka wuxuu ku tusaa cumaan iyo cali in cumaan la hormarinayo lan abubakr uma cumar uma cumaana layidhi waana sida mashhuurka cinda jumhuuri ahli sunnati waljamaaca selafka qaar ka midana waxay ku tageen cali in la hormariyo cumaan la dambaysiiyo xagga fadliga w xagga khilaafada ma aha waa xagga fadliga sidaas dadka yidhina waxaa ka mid a sufyaanu thawri inkastoo la yidhi markii dambe waa ka laabtay ibnu khusaymana sidaasuu yidhi wa qaala bihi ibnu khusayma yidhi iyo waaa'ifatun qablahu wa bacdahu saddex qowl baa marka jirta qowljumhuur waxaa weli cumaan saddex isaga fadliga xaggiisa ah qowl wuxuu leeyahay labaad caliba ah qowl saddexaad waxa uu leeyahay yacnii lagaba aamusan cumaan iyo cali yaa fadli badan in laga tawaqufo waa qowl saddexaad xadiidkanna wuxuu tilmaamaa bacdi riwaayaad ay sheegayaan abu bakr uma cumar uma cumaan kadib waa aamusi jirnay shib aan dhihi jirnay aamusitaankooda ma keenaya marka cali inuusan afar ahayn ee iyagii baa meeshaas uun ku joojiyey ayb marka cumaanka bacdina biitifaaqi yani ahli sunna ama yani yani ahlulxalli walcaqdigi saxaabada dadkii saxaabada ahaa agtooda cali baa afar ahaa yani markuu cumaan dhintay kadib qof cali ka fadli badan dhulka ma joogin ayb ibnu cumar isaga laftirkiisa cali horumarintiisa in marka cumaan laga yimaado in cali laga horumarinayo dadka kale wuu qabay ayb ibnu xajar wuxuu yidhi marka meeshaan wadahaba qowmun feeri wadahaba qowmun ilaa ana afdala asaxaabati miman istushhida fii xayaati اnebiy sal l slam qaar waxay yidhaahdeen dadka waxaa ugu fadli badan saxaabada qoladii nebigoo nool dhintay oo shahiideen wacayana bacduhum qaarkood wayu cayineenoo minhum jacfar bnu abi aalib jacfaraa dadka ugu fadli badan bay dheheen wa minhum dadka waxaa ka mid a man dahaba kuwa yidhaahdeen ila alcabaas nebiga adeerkiis cabaasaa dadka u fadli badan markaasuu yidhi wahuwa qowlun marquubun canhu waa qowl la nacayuu yidhi qowlkaas laysa qaa'iluhu min ahli sunnati qofka yidhi ahlu sunno maahan walaa min ahli اliimaani xataa maahan wa minhum man qaala afdaluhum muطlaqan cumaru mutamasikan biاlxadiidi اlaati waxaasoo dhan marka aqwaal daciifa sida xooga badanna marka waxa ay tahay sida xooga badanna waxaa ugu fadli badan dadka nebiga kabacdi abubakar sida nebiga oo joogaba la dhihi jiray oo riwaayada xadiidkan ibni cumar wuxuu leeyahay kunnaa nukhayiru fanaquulu abubakrin uma cumar uma cumaan wاlnabiyu bayna adhurinaa rasuulkoo nagu dhex jiro baabu qowli اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga qowlkiisa macnihiisiiba u baab yahay low kuntu mutakhidan haddaan ka dhigan lahaa qof yacnii khaliilan waday-an ka dhigan lahaa qaalahu abu saciid baa yidhi qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa wuhaybun qaala xadaanaa ayuubu can cikrimata can ibni cabaasin radia allaahu canhuma can اnabiy sal l slam qaal low kuntu mutakhidan khaliila latakhadtu abaa bakrin khaliila walaakin akii wa saaxibii walaakin huwa abuu bakr akhii walaalkay waay wa saaxibii iyo saaxibkay qaala xadaanaa mucala bnu asad wa muusa bnu ismaaciil atabuudakiyu qaala xadaanaa wuhaybun can ayuuba wa qaala low kuntu mutakhidan khaliila latakhadtuhu abubakar waxaan ka dhigan lahaa khaliilan walaakin ukhuwat lislaami afdal walaaltinimada islaamkaa fadli badan qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa cabdulwahaab can ayuuba milahu khullada iyo marka maxabadana khuladaasii xeeldheer alkhaliil waxaa weeyaan qofka qofka u gogo-ay oo sirtaada aada u sheeganaysid ood u gogo-day qalbigaaga keyrkii uunan deeqaynin isaga qalbigiisana adiga maaha cid kale aanay deeqaynin wahaakada adu waa un daacadnimo iyo istisfaa marka nebiyaalka ibraahim iyo nebiga sal l salam nebigeenna labadaasa ku sifaysnaa sifa yacni khullada darajada iyaga iyagaa heleen ayb qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qaala akhbaranaa xamaad bnu zayd can ayuuba can cabdilaahi bni abi mulaykata qaala kataba ahlu lkuufati reer kuufa soo qoreen ila bni zubayr cabdilaahi bni zubayr bay usoo qoreen fi ljaddi iyagoo masalat ljaddi walikhwa su-aalayaan yani filjaddi marka waxaa laga wadaa awowgu aabba oo kale ma yahay xagga dhaxalka saasay soo weydiiyeen faqaala waxa uu yidhi ama aladii qaala rasuulu llahi sal l salama kii nebigu uu ka yidhi sha'nigiisa low kuntu mutakhidan min hadihi اlummati khaliila latakhadtuhu kii nebigu uu sidaa ka yidhi waa abuubakare anzalahu wuxuu dejiyey awowga aban aabba ayuu dejiyey booskiisa wuxuu leeyahy ninkii nebigu uu sidaa ka yidhi oo sidaa u ammaanay abuubakaroo ka wadaaye awowgu aabbou ka dhigay yacnii abaabakrin buu u jeedaa yacni abuubakar awowgu aabbuu ka dhigay oo walaalaha waa xijaabi jiray waa xijaabsii jiray hadday walaalahay awow isu yimaadaan awowga aabbow kaleu ka dhigi jiray walaalahana waa xijaabi jiray wuu xijaabi jiray awowgana qaadan jiray waxa sidii aabbahoo kaleo dejiyey booskeeda kitaabu ulfaraa'id ay ku imaan doontaa waxyaabahaas laakiin hadda maxalushaahidka waxay tahay abuubakar low kuntu mutakhidan min hadihi اlummati qaliila latakhadtuhu maxalushaahidka meeshaastarjamadii xadiidka meesha iska mudaabaqaynayaanna meeshaas qaala xadaana alxumaydiyu wmoxamed bnu cubaydillaahi qaala xadaanaa ibraahimu bnu sacdin can abiihi can muxamed bni jubayr bni muطcim can abiihi qaala waxau yidhi atat imra'atun haweeney baa u timid annabiya sal l slam nebiga fa amarahaa wuxuu faray an tarjica ilayhi inay usoo laabato faqaalat waxa ay tidhi ara'ayta bal ii sheeg in ji'tu haddaan imaado walam ajidka aanan ku helin ii imaaw buu nebigu ku yidhi markaasay tiri haddaan ku waaye ka waran ka annahaa taquulu waaba iyadoo dhahayso almowta geeri haddaad dhimata ka warranay ka wadaa qaala sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi in lam tajidiinii haddaadan i helin fa'tii abaabakrin abuubakar u tag aniga haddaad i weyso abuubakar aadi ayb ayb dabaraanina qiso kale wuxuu keenaya isagana qiso kale wuxuu keenay wuxuu leeyahay cismat bnu maalik baa wuxuu yidhi qulnaa yaa rasuula allah ilaa man nadfacu sadaqaati amwaalina bacdaka adiga gadaashaa maalkeenna sadaqada aan ka bixinna yaan u dhiibaynaa qaala ilaa abii bakrin isidiiq abuubakar u dhiibuu yidhi xadiidkanna khilaafada abuubakar inuu leeyahay aaduu kuu tusaaban markaa wuxuu yidhi wahuwa low habata kaana asraxa min xadiidi ilbaabi min alishaarati ilaa anahu alkhaliifatu bacdahu laakin isnaaduhu daciifun kan iyo laakiinse ku filan ayb meeshaan marka waxaa kaluu sheega fil xadiidka marka maadaama ballamadii nebigu uu galay haddii uu leeyahay abuubakar ha fuliyo gadaashay yacni arrimaha ha maamulo waay soo maaha umuuraha isagaa maamula ayay ka dhigan tahay wafi lxadiidi ana mawaaciida anabiyi sal l salam kaanat calaa man yatawala alkhilaafata bacdahu tanjiizuha qofkii khilaafada tawaliyo isaga gadaashiis waxaa waajib ku ahayd ballamadii nebigu galay inuu fuliyo ayaa waajib ku ahayd wa fiihi raddun cala ashiicati fii zacmihim anahu nasa cala istikhlaafi caliyin waalcabaas haddii cali cabaas uu nebigu u doortay uu yidhi idinkaa madax noqonayo wuxuu samayn lahaa naagtaas wuxuu dhihi lahaa cali ama cabaas u tag buu dhihi lahaa qaala xadaanii axmed bnu abi ayib wahuwa albaqdaadiyu qaala xadaanaa ismaaciil bnu mujaalid qaala xadaanaa bayaanu bnu bishrin can wabarata bni cabdiraxmaan can hamaamin ayb axmed bnu abi ayib huwa almarwasiyu baqdaadiyu اlasli yukna abaa sulaymaan ayaa la yidhaahdaa aabihina sulaymaana la dhihi jiray abu zurca wuxuu ku sheegay wasafahu bilxifdi wdacafahu abu xaatim abuu xaatimna waa daciifiyey walaysa lahu fi lbukhaariyi gayr hada alxadiid saxiixu lbukhaariga dhan xadiidkanuu ku leeyahay waqad akhrajahu min riwaayati gayrihina waa soo saaray kamaa sayati maqruun waay marka isaga marka waxaa weeyaan isagoo maqruuna buu soo saaray qaala xadaanaa ismaaciil bnu mujaalid wahuwa alkuufiyu qawaahu yaxya bnu maciin wajamaaca walayanahu bacduhum walaysa lahu cinda albukhaariyi ayda gayra hada alxadiid wwabara taabiciyun sagiir ayb qaala samictu camaaran camaar baan maqlay buu yidhi ahmaan baa wuxuu dhahayaa qaala samictu camaaran yaquulu ra'aytu rasuula اllahi sal ly slam nebigaan arkay wamaa macahu ilaa khamsatu acbud iyadoo aynan la joogin maciise aysan ahayn ilaa khamsatu acbudin shan addoon maahane wamra'ataani iyo laba naag iyo abuu bakrin intaa iyagoo ay la joogaanaan arkay marka shanta addoonta waxaa ka mid a bilaal zayd bnu xaarita caamir bnu fuhayra ayb iyo laba kaloo uu sheegay sharaxa ku dhex sheegaiyo abuu fukayha mawla safwaana bni umaya ibnu isxaaqaa sheegay kan shanaadna waa shuqraan mawlaa rasuuli illahi sal l slam wayaalkaas waa marka shanta addoon labada naagna marka waa khadiija iyo umu camaar camaar hooyadii iyo abuu bakrin buy xadiidkan marka abuu bakr waxaa ku sugan yani dadkii islaamnimada axraarta dadkii ku horreeyey inuu ahaa sideedaba qaala xadaanii hishaamu bnu camaar qaala xadaanaa sadaqatu bnu khaalid qaala xadaanaa zayd bnu waaqidin can busri bni cubaydillaahi can caa'idillaahi bni can caa'id illaahi abi idriis can abi dardaa radia allaahu canhu qaal kuntu jaalisan cinda nabiy sal l slam nebiga agtiisaan fadhiyey id aqbala abuu bakrin abuubakr baa soo jeestay aakhidan isagoo markaa ku dheggan biarafi thawbihi maradiisa darafteeda xataa abdaa ilaa uu muujiyey can rukbatayhi jilbihiisa xaggooda uu muujiyey faqaala nabiyu sal l salam nebigu waxa uu yidhi amaa saaxibukum saaxibkiinna faqad haamara yacnii saaxibkiinna faqad haamara waa dooday saaxiibkiin maanta waa soo dooday saasay ka dhigan tahay ama yacnii wuxuu dooday dood adag buu galay w mughaamarada waxaa kaloo la yidhaha isbiimayntana waa la dhaha arrin dhib badan oo khatar badan qofka markuu dhex galo oo isku biimeeyo mughaamara ayaa la yidhaha mughaamara yacnii waa isbiimeeyey saaxiibkiin yani meel khatarow galay waay dood ayuu galay iska dhiganta amaada marka qasiimkeeda waa la go-aayey ayb waa la gooyey amaa saaxibukum faqad haamara amaada mar walbaa wa amaa kaley u baahan tahay soo amaa wa amaa kaley u baahan tahay amaa saaxibukum saaxibkeena faqad haamara wa amaa gayruhu falam yuhaamirhu saasoo kale ka dhigantahay ama waamaa hayruhu falaa aclamu heyrkiisa ma ogiye ninkan yani waa isbiimeeyey waamaa hayruhu falaa aclamu qasiimu amaa marka maxduuf fasallama markaa wuu salaamay wa qaala waxau yidhi yaa rasuula allah waa salaamay salaamta inuu ka radiye lama sheegin lak waa iska shaa'ic salaamta in laga radina macruuf wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo inii kaana inii kaana baynii wa bayna bni اlkhadaab aniga iyo cumar shay-un waxbaa dhexdeenna ahaa fa asractu ilayhi waa u degde waxbaana dhex maray dood iyo xoogaha fa asractu ilayhi waa u degdegay xaggiisa uma nadimtu waan shallaaye fa asractu ilayhi yacnii xaggiisaan ku degdegay uma nadimtu waa shallaaye fa sa'altuhu waan su-aalay an yakfira lii riwaayo inuu cafiya riwaayo kale waxaa an yastakfira lii war ilaahay dembi dhaaf ii weydiiy baa fa abaa calaya waa igu diiday cumarna bani aadamku marka si kasta yihiin waa bashar ambiyada waxaan ahayn macsuum ma aha abubakar wuxuu le qaladaan ka galay war dembi dhaaf io cumarna xanaaqi baa inta ka batay baa marka wuxuu yidhi ma ku cafinayo mana dembi dhaaf kuu weydiin maayo waa labadii ummaddan ugu khayr ka badnayd ka waran fa abaa calaya waa igu diiday fa aqbaltu ilayka adaan kuu soo qaabilon kuu soo jeestay faqaala waxau yidhi yakfir allaahu laka allah kuu dhaafa yaa abaa bakrin talaatan saddex jeer uma ina cumara nadima cumar isagana markiisa waa shallaayey faataa marka qofka muuminka hadde waxbaa waxbaa taabanayaan qalad iyo waa gelaa laakiin dadka wan wanaagsanay waxaa iyaga lagu yaqaanaa markii qaladka iyo xumaanta ay ka dhacdo horey ka soo laabtaan oo aayaddii waxay ahayd ina aladiina ataqow idaa massahum taa'ifun min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun iyagu waa xusuusanaya marka uma ina cumara nadima faataa manzila abi bakrin buu yimid fasa'ala waa su'aalay atama abuu bakrin abubakr ma joogaa meeshaan faqaaluu laa bay dhaheen maya faataa ila اnabiyi sal l salam isna nebiga u yimid fasallama waa salaamay fajacala wajhu nabiyi sal l salam nebiga wejigiisa wuxuu noqday uu gudagalay yatamacaru inuu doorsoomayo carag ka muuqato xataa ashfaqa abuu bakrin ilaa abuu bakarba oo qalbi jilcay oo cumar oo u cabsadayba xataa ashfaqa abuu bakrin ilaa abuu bakar oo baqay oo cabsaday muxuu u cabsaday wuxuu is yidhi maanta amau nebigu cumar wax hadal daran uu ku yidhaahdaa adiga dartaa ama haddana cumar yacni nebigu uu hadal adag ku yidhaahdaa wax adag fajahaa calaa rukbatayhi labadiisii jilbood buu u fariistay ku fariistay waa runtay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow wallaahi baan ku dhaartay ana aniga ayaa ana aniga kuntu waxaan ahaa adlama midka dulmi badan rasuul allow anaa ka dulmi badan wixii cumar sameeyey wax ka badan anaa sameeyey rasuul allow dhaaf maratayni laba jeer buu hadalkaa yidhi faqaala nabiyu sal l slam nebigu waxau yidhi in allaha bacatanii ilaykum ilaahay xaggiinuu iisoo diray faqultum waad dhahdeen faqultum waxaad tidhaahdeen kadabta been baad sheegtaa ay dhahdeen idinka wa qaala abuu bakrin abuu bakarna wuxuu yidhi sadaqa runuu sheegay idinka dhan waa ibeeniseen waqti aad ibeeniseen unbaa jiray ayb abuu bakar laakiin mar allaale markuu imaqlay sadaqa waa i rumeeyey ayb yacni ile cumar gadaalu ka islaamay soo mahan abubakar marka loo feeriyo hijrada yacni qabla alhijra u islaamay laakiin dadkii wuxuu ku jiray uu nebiga sal l slam markii hore beeniyey ayuu ku jiray ayb nin ad adagna wou ahaa islaamkiisa ha horeeya laakiin abubakara kasii horreeyey wa waasaanii binafsihi wa maalihi buu igu xidhiiriyey naftiisa iyo maalkiisa fahal antum taarikuu lii saaxibii idinku saaxiibkay ma ii dhaafaysaanu idinku ma tihiin kuwa saaxiibkay ii dhaafayo maratayni laba jeer buu yidhi famaa uudiya bacdahaa hadalkan kadib abubakar wax la hadla waa ayb meeshaan marka taarikuu taarikuuna wuxuu u dhigamaa jiro wax nuun oo u qoray midinku jira fahal antum taarikuu lii saaxibii nuunta maxaa loo gooyey marka qaar waxay yidhaahdeen fahal antum taarikuuna li saaxibii inuu yidhaahdaa fiicnay lianna nuuntaani idaafa hadda yani mudaaf ileyhi ka dambeeya hadda ma jiro oo lii mudaaf ileyhi ma noqonayso nuunta waxaa loo goynaa idaafada ama waxaa kaloo loo goynaa sowmaha al haddii ay gasho al haddii la geli lahaa al iyo al iyo meel layslama gelinayo nuuntaan ma ogtahay ayb had alna kuma jirto idaafana maleh maxaa loo gooyey marka ayb waxay leeyihiin marka fahal antum taarikuu lii saaxibii waxay ka dhigan tahay labadii laysu idaafeeyaa lakala dhex galay ee taarikuudan waa idaafaysan tahay saaxibii bay ku idaafaysan tahay waa lakala dhex galay laakiin mudaafka mudaaf ileyhiga sida caadadana ma lakala dhex gala badana laakiin marmar tawasuc bal tawasuc maahane deliil ahaanayba jirtaa qur-aankayba ku jirtaa oo wuxuu yidhi yani aayaddii wuxuu keenayaa wakadalika zayana likaiiri min almushrikiina qatla awlaadihim shurakaa'uhum qiraa'ada ibnu caamir waxay leedahay wakadalika zuyina likaiiri min almushrikiina qatlu wlaadahum shurakaa'ihim qatlu wlaadahum shurakaa'ihim qatlu alayh qatlun lama dhihin tanwiin lama keenin ila nuunta haddaba aan ka sheekaynayno tanwiintii ciwad ka tahay soo maa intana marka qatlun in la dhahay ahaaneed qatlun lama dhihin qatlu wlaadahum shurakaa'ihim qatlu waa mudaaf shurakaa'ihim mudaaf ileyhi waa mafcuulu bihiga dhexda dalaq usoo yiri calaa haadihi marka taasay ku socotaa tan marka fahal antum taarikuu lii riwaayo marka fahal antum taarikuuna lii dhahaysana tafsiirkay noogu imaan doontaa kitaabu tafsiir famaa uudiya bacdahaa gadaasheed lamaba dhibinba abubakar طيب وبالله التوفيق صلى الله وسلم على waa fakannimaanta